isticmaalo horta marka hore waxa waaye wax wadahadal la geli karo oo ay dawladda soo dirtay ma jiraan waxaa dad baa yimid oo wasiiro ah sida khaalid iyo ibraahim yarow waxay bilaabeen inay qabiil ka sameeyaan magaaladii waxaaba qarka loo joogaa in la isku dhaco ay xabad ka bilaabataa qarka loo jooga labadii qof ay soo dirsatay dawladdii qabiil bay bilaabeen magaaladii qabiil baa inuu ka kac laga yaabaa waa ta hadda guddigu wuxuu sheegayaa in labada dhinac ay wadahadal u socdaan oo laysku soo dhawaynayo marka caqabadaha jira oo adinku aad sheegaysaan maxaa ka mid ah caqabadda halkaa jirta waxay tahay dadkii ay dawladda soo dirsatay caqabad noqday iyagoo hadda shalay xataa waxaan arkaya ujeeday oo kasoo tegay dhinacii hore ee saddexdii gobol ee shariifka uu horey u watay odayaashii ku jiriyo idin inay kasoo tegeenay waxay u yimaadeen xasan shuli iyo odayaashii kale dhaqankii ee dawladda federaalka soo dhashay ay kusoo xaroodeen meeshood markaan waa idaacadaha unbay wax kasi sheegtaan dadkan wax oo hadda baydhabo ay wadahadal mise isu soo dhawaasho ay sameeyeen ma laha caqabadda waxay tahay dadka dhan way og yihiin wada heshiiska muqdisho lagu soo galay ma aha in mid xalaal ah mid xaaraan u ahaa maxaa yeelay madaxweynihii koonfur galbeed lixda gobol ay ummadda shacabka doorteen baydhabo lagu doortay meesha tagay wadahadal lama galin waxaa wadahadal la galay wasiiro oo ahaa oo madaxweynaha uu ahaa madoobe nunow shir lala galay ayagii oo xilka laga dhigay kadib ay wax soo saxiixeen markaan shacabkan iyo ummaddan halkaa ku nool waa laga soo wada horjeeda waa ogtaadba waa taha waxaa jira xataa warar soo baxaya oo sheegaya xubno maamulkiina ama garabkiina ka tirsanaa in ay goosteen oo dhinaca kale ay la midoobeen oo awooddiina ay si yaraanayso arrimahaasi maxaa ka jira hal maalin taas maalin bay xagga tegeen maalinka labaadna way soo laabteen haddii aad telefishinada wax fiirsatid shalay bay hadlaayeen oo telefishinada ka hadlaayeen waana khiyaanay bay lahaayeen dibay usoo laabteen iska daa waxa na naga dhaxa kuwa iyaga la joogaya kasoo xaroonayaan ku yidhi odayaasha kusoo xaroonaya sababta keenaysa adinkoo hal magaalo jooga in siyaasiyiintii marna dhinac aadaan marna dhinac ay kusoo laabtaan maxay tahay maxaad u wada hadli la-dihiin maadaama hal magaalo aada wada joogtaan sababaha waxaas keenaya waxaa waaye horta meeshaan waxa aan anagu dhisnay oo aan hadda aan aniga hawsheeda ku jira waxay tahay lix gobol ee koonfur galbeed ee lixda gobol waaye lix gobol marka laleeyahay dadka deegaanka degan caqabada ka mar in xagga la aado inta lasoo aado waxay tahay fikradda halkaan taallo waxay tahay lixdaa gobol qofkii saakow ka soo cararay oo qaxootinimo ku jooga baydhabo ama muqdisho ku jooga meelaha daadsan waxay ka fikirayeen inay ku laabtaan saakow iyo go-aal iyo gobolladooda ay ku laabtaan haddii waxba ma yeelaane meeshaas dad kale lagu wareejiyey ee adinkana bay iyo boqol ista lasoo dhabo meeshii ay tagaana soo ogaadaan way iska soo laabanayaan inaysan fikrad daar jirin oo ay fikradda mid ra-iisul wasaaraha iyo labada wasiir uu soo dirsaday ay ku kooban yihiin ayuu ogaada caqabada markaan ugu weyno meesha taalo waxay tahay fikrad loo dhan yahay oo dawladda ay u dhan tahay ma aha federaalka ama ma aha fikrad uu shacabku u dhan yahay waa wax ra-iisul wasaaraha iyo labada wasiir ay wataan keliya liban dawladdu waxay aqoonsan tahay in maamul saddex gobol ah koonfur galbeeda beesha caalamkana sidoo kale way aqoonsan tahay adinkuna lix gobol baad wadataan qorshihiinuna lama taageersano marka sidee wax u wadaan an horta dawladda way aqoonsan tahay markaa leedahay waa dawladda baydhabo sanad iyo toddoba bilood oo la fadhiyey wax yimaadey baydhabo soo aaday oo sida ra-iisul wasaaraha saas u taagnaa madaxweynaha saas uu taagnaa cid oo kasoo wardoontay ma laha ugu horeyn waxaa yimid jawaari asigaa shirka furay oo sheegay in lix gobol la dhisi doono ee ergadan ay fariisatay uu maanta shirkii bilaabanay asaa halkan ka sheegay kadib haddana wax noo yimid oo soo raadiyey saaan baa jirta dhahimada muqdisho markii la tagay ay dawladda la wacay oo dawlad la dhashay oo madaxweyne la samaystay muqdisho la tagay waxaa bilaabatay lix ma fiicnee saddex qaata taas waa waa dawladda federaalka annaga federaal federaalkana waa taageersanna federaal markii laana waa inay ogaadaan adiga federaalka waxay tahay maayo ma aha aniga reer hibil baan ahay dhul hibil aniga dad baan ku darsanaya iyo reer hibil baan ahay meel hibil anigaan dad ku darsanaya dad ku darsasho ma joogto howlaha dawladda ayada waxa loo soo idmaday dastuurkeeda ku qoran ha soo akriso markay soo akriso waxbaan dhisi karaa iyo waxbaan samayn karaa markaasay warkeeda joogaan hadda magaalada baydhabo labadiina garab waa joogtaan wafdi wasiiro ah oo guddiga maamul sameynta ka midana baydhabo way joogaan maxaa ku jaban in aad wada fadhiisataan oo arrimahan aad ka hadashaan dawladda federaalka waxaan ugu baaqayaa dadka ay soo dirtay oo caadaqaatiyaalka ah ma aha dad annaga na mateli kara ama xataa aan la hadli karna ma aha waa inay dad waddankan u armin kara ama deegaanka wax ku leh ay soo dirtaa oo kala ogaadaa dadka waxay tahay nimaan deegaanka wax ku lahayn hadday u badatay akhaari daawdeedi uu ka degan yahay ninkaana tuulooyin oo baydhabo hoos imaado laba tuulu degan yahay ibraahimo dadka waxa ka go-aan waa loo jeedaa waxa indhaha laysu tiraa waan garan laanahay dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay soo dirto cidda ay wax ka go-aayaan ama dadka sukeen karto ayna ka qaada magaalada baydhabo ruushtaan ay usoo dirtay magaalada waa tahay xalka maxaad u aragtaan marka haddii wasiiradii aad diideen inaad la hadashaan halka wax lagu hagaajin karo dawladda waa inay guddi soo diyaarisaa ee wasiiro ah xildhibaano ah ay soo dirtaa oo deegaan ku dhashay meel allaale meeshay jirta bahasha laga ogaadaa oo loo aadaa laakiin dad jaab ku shaqaynayay soo dirtay oo jaabkoodii keliya wato annaga markaan nin dhulkiisa degan oo gurigiisa joogo hadda aan dhul loo jixin oo meel aan loo jaraynin oo jaabna laga darwado waa garan laanahay kulley taas waxay tahay dawladda baaqeeda aan dib ugu celiyay mar kale taageersannahay labaan taageersannahay dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay xubno matala dawladda federaalka ay soo dirto ay naga celiso dadkan cabdilfataax cabdifali sheekh axmed uu wato labadan qofood oo awlaadiisi ah inuu naga ceshaan aan ka codsanayna dawladda hadalkaaga ma loo fasiri karaa inaad diyaar u tihiin wada hadal ee garabka kale iyo dowladdaba aada la gashaan laakiin aad diidan tihiin guddiga hadda baydhabo ku sugan ee wasiirada ay qaybta ka yihiin nag wadahadal wadahadal dawladda federaalka waa la kali karnaa waan ogolnaa laakiin shaksiyaadkan ay soo direen waa ogtahay adiga dadka loo soo diray in guddi ay naqdaan ay wax sameeyaan ay wadan dhisaan loo soo diray oo waa ogtahay adiga waxay yihiin ma aha dabeli kara ama dad oo wax dad ka dhaadhicin kara ma aha waa dad is daqiiqadii gudaheeda inay ciidan abaabulaan ee reer hebel hala weerari reer hebel hala weerari taagan waay kuwaasna waa diidnay waa diidnay waa diidnay dawladda waxaan ka codsanayna inay nooga qaadaan magaaladan